sidii aad ku maqasheen warkaba wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho waxay sheegayaan in degmada dharkeynle lagu toogtay weriye ka tirsan idaacadda dowladda soomaaliya goor dhoweyd waxaan arrintaas ka wareystay maxamed abuukar ma'da oo ah tafatiraha idaacadda reediyo muqdisho waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu dilku u dhacay saacadda markay ahayd adiga lixdii maqribnimo ku dhawaadkii ayaa nalagu soo wargeliyey in maaragtay alla naxariistee weriye maxamed ibraahim baage oo warbaahinta qaran ka tirsanaa rag hubeysan ay mudayno ku toogteen marka warkaasi dhilada maqribka ayana soo gaaray halkee baa lagu dilay sidee baa dilku u dhacay sida idinku aada maqasheen runtii saacadda markay ahayd aniga sabxa suukin dambeysay shantii galabnimo adiga oo ku dhawaad ayaa isugukiin dambeysay sida caadigaana markuu shaqada ka rabaxayo gaari wasaaradda ay leedahay halkan ka qaada markii uu rabaxay kadib ayaa maqribkii dhiiladaasina soo gaartay kadib waxaan isku daynay bal inaan xaqiijino waxaa ii suurta gashay inaan xaaskiisa la hadlo wayna ii xaqiijisay waxayna ii sheegtay in guriga ilinkiisa ay rag mustaarada ku hubeysan ay ku joogteen marka sidaasna wax u dhacay falka u dhacay nagu soo gaarta waana xaqiiq waa gartay dadka toogtay imise qofay ahaayeen ma baxsadeen mise waa lagu raad joogaa
haruunow kolley hadda tirada dadka looma xaqiijina looma sheegin laakiin inay rag mustaarada ku hubeysan ahaayeen una naloo sheegay haddana gacan kulley laguma hayo cid ku raab joogtay cid kale oo war nagu soo gaarsana ma jirto waa garta maanta ka hor intii uusan idaacadda ka tegin muxuu qabtay isaga idaacadda muxuu ka qabtay muxuu qaban jiray caadiyan wallaahi maxamed shaqooyin kala duwan ayuu telefishinka iyo idaacadda qaranka u hayay goortii horeysay wuxuu ahaa weliyaheena magaalada kambala nooga soo warama kadibna wuxuu go-aansaday inuu magaalada muqdisho ku shaqeeyo magaalada muqdisho ku yimid dhowrkii bilood ugu dambeeyey halkan ayuu ka shaqeynayay wuxuuna ahaa reporter iyo barnaamij soo saare buu ahaa shaqadii ugu dambeysay galabta u qabtana waxay ahayd warkii madaxweynaha dalka dib ugu soo laabtay safarkiisii etoobiya kaga yimid ayuu ka fargareeyey runtii weriyaha madaxweynaha noo qaabilsan ayuu ahaa gaarka nooga ah dhinac kalena barnaamij sarsaaran wuu ahaa nin wuxuu ahaa shaqooyin badan halkan ka hayay wa waa garta waxaa tiri telefoonkaaga wuu isqabsaday halkaas waxaa tiri wuxuu ahaa weriyaha noo qaabilsan wararka madaxweynaha iyo madaxtooyada sax mi ah a waa sidaa ahaa waa garta goormuu ka soo laabtay ecampala harun hadda xilligaas kuma dhigi karo laakiin waxaan filayaa adiga ilaa iyo afartii bilood ugu dambeysay inuu halkan ku sugnaa geeridiisa iyo dareenkiina waa sidee wallahi haarun dareenkeena dad muslimiinan nahay geerida waa xaq waana runtii maaragtay inkastoo xanuun ay leedahay haddana waa maaragtay inay xaq tahay aan rumaysan nahay kolley wax dareen kale oo intaa ka badan hadda nagu maalin saameyn kale ma jirto inaan saaxiibkeena ilaahay u barino haddee wixii dilkiisa ka dambeeyeyna disadooda alla alla utaalla allah maaragtay ka sababi doono waaga maxay kula tahay in loo bartilmaameydsaday hade wax iska cad waayo waxa loo tilmaameysadaa wixii loo bartilmaameysanayay dhammaan taxfiyiinta oo dhan marka waxaa hadda si gaara isaga loogu bartilmaameysaday aan kuleya ma jirto
wuxuu ahaa kaas waxau ahaa maxamed abuukar ma'da oo taftiraka idaacadda reediyo muqdisho khadka telefoonka ayuuna goor dhaweydii ugu warramayay waxaana ka wareysanayay dil loo geystay mid ka mid a wariyaasha ka howlgala idaacadaha dowladda halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america